kama sahnadyara oo sahnadaan haysano aaday u fiican tahay dhinaca kale laakiin markaad fiirisid oo dhinaca huubka culus waad og tahay waxaana saaran oo qabateynaana saaran marka markaa u fiirisid dhinaca hubka fudud saanada ay haystaan shabaab iyo capacitiga ciidanka annaga marka la isu dhigo ciidanka annagaa sarreeya daraasada markaa fiirisid marka ciidanku ma wada hubaysan yihin dhammaan ciidamadiina ma wada hubaysan yihin qoryaha fudud ma wada haystaan
way jiraan kuwa aan hubaysnayn oo hadda dhammaystir u baahan oo aan rabno inaan dhammaystirno laakiin majority ciidanku hubaysan yahay marka cunaqabataynta aada sheegtay bal sidee u saamaysay awooddii ciidanka iyo kartidoodii inay isdifaacaan ama saldhigyadooda difaacdaan wax yarii sharax waxaa ka soo qaadaa markaan ka hadlayno hubka culus marka laga hadlaayo waxaa laga hadlayaa madaaficdii aan ka hadlaynaa oo de madaaficda ciidanka muhiimay u tahay in meelo dhaadheer oo fogfog oo ciidanka uu ka dagaalami karo masalan ciidanka efentryga oo kale wuxuu leeyahay dee madaaficuu leeyahay ciidanka kula dagaalamo oo noocyo kala gediisana marka madaaficda iyadaa waxay ka saacidaysaa ama madaafic gaari saaran ha noqoto ama mid la jiida ha noqoto ama mid garabka gantaalo laga qaada ha noqote waxay ka saacidaysaa in ciidanka markaa kaa fog intuusan kugu soo dhowaan oo ay noqon xabad yar yar la isku rido in ciidanka uu isaga difaaci karo afar kilomitr shan kilomitr marka hubka noocaas oo madaaficdi iyo sawaariikhdi iyo waxaasi oo dhan kuma jiraan ama hadday noqon lahayd xitaa dayaarada oo helicopter oo markaasi gantaalo sida oo markaasi meeshii la sahmiyo oo lasoo arko cadow uu joogo intay bartiisa ku weeraraan waxaan waxaan bilownay annaga iyo amazonba in la wada fadhiisto laga wada hadlo transitionkii laga wada hadlo sida ciidamada amazon ay ugu wareejin lahaayeen hawlihii ay soomaaliya ka hayeen ciidanka soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sido soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uulidii ahay ay haayeen ciidamadan amazon wadahadalkaasna wuu socda waxaa socda plaankii qorshihii ayaa hadda la wadaa qaabka xilka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida arrinkaasna arrinkaan hadda ka hadlaynay oo ah assessmentaha la sameeyey ama daraasada hadda la sameeyey wax weyn ayay